maandooriyaha magacyo kala duwan leh sida tubaako taabuu iyo kaniin noocyadiisa kala duwan ayaa waxa ay saameyn baahan ku hayaan ardada wax ka barata guud ahaan soomaaliya maandooriyaashu waxa ay saameyntooda ay gaartay in xilliyada waxbarashadu ay ardadu noqdaan kuwa ku mashquula waxyaabo aanan khuseyn jadwalka waxbarashada magaalada tanijoar waxaa laga dareemayaa saameynta maandooriyaal oo uu taabuugu ka mid yahay mucalimiinta iyo culamaa udiinka ayaa bayaano kala duwan ka soo jeediyey sidii loo yareyn lahaa isticmaalka maandooriyaha ee saameynta ku yeelanaya waxbarashada ubadka culamaa udiinka magaalada tani johar ayaa siyaabo kala duwan waxa ay kaga hadleen xaaladaha isticmaalka maandooriyaha waxaana waalidiintu ay ugu baaqeen ka warqabka ubadkooda xiliyada magaaladu ay soo jiraan
xag mukhaadaraad marka laga hadlo ilaah subxaanahu watacaala meelal badan oo mukhaadaraad nooga xarimiyaa jirto dhibaato kalena waa jirta haddii culamaa udiinka magaalada johor aan nahay aan ku dhib qabno dadka balwada leh khaasatan baashaan laleeyahay tuwaakada qofka markaa uu dhinto xag ilaahay ou maro dadka kale wuu ka duwan yahay oo tuwaakadii maba ka zuuleysaba waa la dhaqaa marka la dhaho dadka kale marka la dhaqaayo adiga nus saac oo kale ama labaatan daqiiq oo kale meeshaan ku diyaarinayno asaga diyaarintiisa waxay nugu qaadataa mudda hal saac iyo ku dar ah maadaama beeshaas nijaasa ay tahay balwadiisana qofka bini aadanka meesha uu ka geersiisan yahay baashaas waxay ugu horeysaa inta laisku dilo qofaad arkaysaa asagoo haynin lilah hadda u haynin xataa heer waxay gaareen dadka magaalada jooga aan aragnay ilaaba ilaa waad haysaa anagaad iga xasidnimeynaya i diideysaa marka ilaah subxaanahu watacaala waxyaabaha ugu xarimay xikmadiisa ay kamid tahay tawaakadaas iyo geedahan kaleo balwadaha kala duduwan waxaa asal u ah baashaan laleeyahay tawaakada qofka haddousan tawaaka cuneynin waxyaabahan kale oo iska jooji karaa laakiin geedaasi boqolkiiba boqolni iska joojiyey waa yartahay boqolkiiba sagaashan iyo afar sagaashan iyo shan sidaasay u badan tahay wax la jooji karana ma aha laakiin dhalinyarada waxaan ku bogaadinaynaa aan ugu dardaarmaynaa si ilaah subxaanahu watacaala raalli u aga noqdo inay geedaasi iska daayaan waa xag ilaah subxaanahu watacaala xisaabtiisana way ku taalaa adduunyadana dadka way kugu nacayaan marka dhalinyarada walaaley waxaan u sheegaynaa dadka tawaakada cuna waxyaabo fara badan oo dadka kale ay aaga duwan yiinaa jirto dadka ma soo dhexgalaan hadday ka maqan tahay dad ma u aka xataa inay dadka ku dilaan ay ku dhow yihiin waxyaabo ilaah subxaanahu watacaala oo xaaraantinimay inay ku kacaana laga yaabaaba marka tawaakada dhib aad iyo aada u xun ayaa lagu qabaa ilaahayna waa xarimay waxaan aaga faa-iideysanaa ina ilaah subxaanahu watacaala ay u dhowaadaan geedaasna ay iska daayaan maadaama dadka sidii hore ay u dhimanoonin in ilaah subxaanahu watacaala ay ugu dhowaadaan dhimashada tii la yaqaani ma ah way ka duwan tahay haddana boqolkiiba sagaashan iyo shan wax dhimanayo waa dhalinyaro marka inay ilaahay ka cabsadaan wax walbana wax laga heri karin waxaa ka jira soo rasuulka salallahu alayhi wasalam sheegay gaajo gaajada naftirkeeda la dagaalanay leedahay laakiin waxaan kaloo wax ummadda lagu dhibaayo oo gaala ay noo keeneen oo ilaahay subxaanahu watacaala ummadiisa lagu dhibaayo ilaahayna raalli kama aha ilaahay ciqaabtiisana xagga haddii aad tagto way kaaga horeysaa adduunyada intaad joogtana anagana waa ku naceynaa marka waxaan agu faa-iideysanaa in meyd dhakidooda dadka tawaakada cuna aan ku dhib qabno marka ay dhintaan xataa adduunyada intay saaran yihin ay nool yihiin wayba ka daran tahayba culimmada joorna waxaan ugu baaqaa in ay joojinin inta dadaalka ay ka wadaan waan ognahay oo annagaa ku dhex jirno dadaalkooda waxaan leeyahay dadaal ha kor saaraano oo hebel ajir aaga hel aysan ay ka noqonin ilaah subxaanahu watacaala waajib uu saari waa ayagoo ilaah subxaanahu watacaala u doortay inay dadka u khidmeeyaan oo ummadda dhan lama dooranin waxaan ugu faa-iideysanaa inay ilaah subxaanahu watacaala shaqadii ay u dhiibtay ay meesha kasii wadaano ilaa ay ka dhintaan waa shaqadaasi markaasay ka dhammaanaysaa dhalinyarada magaalada nijohar ayaa siyaabo kala duwan waxay u dhigeen in maandooriyuhu uu kusii fidayo magaalada tilmaamo kala duwan ay u bixiyeenna ay tahay midda saameynta ugu baahsan ay ku yeelatay magaalada sidoo kale dhibaatooyinka ciyaalweerada soo xoogeysanaysa ee magaaladana ay ka mid tahay isticmaalka maandooriyaha oo johar kusii fidaya